xuska toddobaadka caalamiga ee dhagooliyaalka oo ku dareera magaalada baydhabo iyo weyba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaybo sharduwan bulshada odayaalka dhaqanka iyo marti sharaf kala iyoona munaasabada iyo hagaaban gaabiyeen ururka dadka dhagaalayaalka ee gudoomiyaha ururka bilaanta degmada baydhabo iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee degmada baydhabo oo kulunku ku hadleen yaa ku qaybgalayaalka la wadaageen siya muhiimagataa in la taageeraa dadka dhagaalayaalka ee maadaamayo baahiyo badan iyo gabaan isbuucish oo walaga jarahan isbuucio e hanti unuun lawiinayna la dawaaldegna ee eedanka faraxsana wali fadaane hobe oo mayl eraayis ilaahay eedama anta hadda mas-uuliinta inta fadhiida an ku horeeya xildhibaanada wasiirada kule iyoona kuwarqaban ogyin mar walbaba kule isla xiriiraa sidii oo mayl eraa asaasi kasta oo qofka biniaadanka ambaahanyiyoon ambaahanyi oo si garablan sii fadi lan dhiirigeliy fadi walwalba oo mayl eraay ambaahanyi laka saacida fadi ilaa qofka biniaadanka walwalba usu ambaahanyi masla hel kor laakiin walwal mar marbar ambaahan intii la siiyo la faday oo laku warhaayo gudoomiyaha degmada haweenka hoobunan musiiba degmada hoobunan marwalba marwalba qofka biniaadanka meel maalin walba isla teeginaad kor laakiin kuwarqabna hadii ilaahay er isigna wala siinka wargeliya intiisiin kuwarqabtan dad umayl eraayo masaakiin dad wala dheegan dad dagaalayo
munaasabadan quruxda badan oo liinka dawaab degyahay usbuuca dhagooliyaasha oo meel raayla ku xoojiyahay sigaar eh lahjadiyo gaarkan eh oo sare lanka qaadahay runtii ka faraxsana mahadbilyarin wali hanjeediyaan cid allah la cidiiba kaalanku qaadati oon ka horeeyaan hay-adda gareedo iyo i b s bank iyo cidda kaleeto gacanku siida boylan ayadaan umahadsantin ilaahay subxaana wa tacaala yaa sanni weeli inuuna dhegana sii hindhana sii ilaahayna dadka bershana mayla raay dhigaalka dhigka wal awood ilaahay leeyo awood un lana ma-a ilaahayaasa ka mahadsan maylafaday marka in la kuwaana qaada dadka dhagooliyaalka e dadkan dhoolayaasha e dadka naafada e sideedas gurub way imbaahanyana in si gaara linaawi dhanka kalea ha ku qaybgalyaalka kulanka iyo waybaa ururka dadka dhagoolyaalka iyo ka dhiirigeliyana siyoon ha suusadan toddobaadka dhagoolyaalka adduunka dadkun may waa ilaaho bewnabdad oo maydharahis dhagoolyaal badan dhagoolu maylan baahanya bulshadu reer baydhabo ganacsatadiyo ama dadka wasaarada dowlada roogaan oo wasiiro kae in dadku baahada gaarka qabaan in macnaha la taageero la siiya anagato dhinaca walbarashada dhinaca caafimaad dhinaca farsamada gacanta may wadad wal nkasaawaay nanka dhagoole geega iyo karoon basho may wadad hanuun waa iska dhiirgeliyaan sidiioo
alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahaya mahadle owlka u qurta walbada laylanka sactubi walbada laylaha ka dhowaaye geega wali waa dadka anka sharaf badan oo waana lankaalmay oo waana la garab surumo oo waana laqi oo la dhiirigeliy yahuda geeganta fadhiyaa ilaahaya mahadle alxamdulilah hadda wali hadda dhiirigeliyey intii hooluntu ku qabsadaan dhiirigeliyey hay-ada gareeda in bangigaliyay saxda dowlta warawal aragahay insha allah biidnillaahi kariim haddana geegolaya meelo ku qabsadeen mas-uuliyiinta dhamaroogan ee kala duwan inka dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cusmaan jiido iyo weliba usa bogaadiyey dadka dhagaalayaalka in walla bara usoona dhanka kale ballanqaad ansuubi oo ka eedan dhanka mustaqbal show salaan kadib farxad ayay tahay in maanta imaado xafladan xafladda xafladaha ugu fiican oo maanta aan kasoo qayb gali waaye maadaamu dad dhalinyare wax barteen oo maanta maalintooda ay tahay maalintii dhagooliyaasha ay tahay inaan imaano farxad weyn ayay noo tahay waxaan rabaa dad badanaa meeshaan ka hadlay hadalka badankiisa waa la qaatay waxaa dhagool ah horta qofku wax baran qof wax bartay dhagool ma ahan nin dhallinyarada ka mid ah hadduu diyaar u yahay gabar ays barteen ay balameen arooskiisa inaanay bixi inuu arooso wuxuu qarash ku baxaya ani inaan bixiyo oo gabadhaas loo doono guri loo keeno anaa liga rabo